waxaan ka mid ahaa xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed afartii sano lasoo dhaafay horta anaga waxaan ahayna kolley waxaan dhihi karaa xildhibaanadii oo ugu nasiibka darnaa koonfur galbeed markan saasaan ku leeyahay markan nana doortay waxaan ku bilaawanay caabuqii covid nteen oo socda ayaa ayaan la soo kulannay kadib haddana maxaa la yidhaahdaa waxqabashada baarlamaanka baarlamaanka horta wuxuu u badnaa baarlamaan oo dhallinyaro ah aada u firfircown marka waxaa ku dhacday marka gadoon xumo iyo hogaan xumo ayaa ku dhacday marka meeshay wax ka qabani lahaayeen marka gadoonkii ayaa wuxuu noqday gadoon oo ku xiran maxaa la yidhaahdaa xukuumadda marka haddii aan mar ay kala madax banaaneen baarlamaanka iyo xukuumadda haddii ay kala madax banaaneen marka waxaa imaanaysa meesha isku meelin marka baarlamaanka wuxuu noqonaya baarlamaan oo xukuumadda uun ka tirsanoo waxba badan aan qabani karin madaxtooyada waxaa ilaalinaya ciidan oo ay xukuumadda uu samaystay madaxweynaha uu samaystay oo magaca daraawiish ay wataan meesha marka sidaad adig aad doontid uguma dhaqmi kartid haddii aad wax ka hadishid mise aad tiraahdid waxaan waa ay qaldan yihiin waxaa lagugu dayayaa adigoo xildhibaana xasaanad leh in meeshii lagaa celiyo ti ugu dambeysay waxay ahayd dhacdada ugu fooshuxmeed waxay ahayd iyada oo maxaa la yidhaahdaa aniga waxaan ka mid ahaa waxaan ku jiraa golaha joogtgudoomiyaasha joogtada ayaan ku jiraa waxaan ahay gudoomiyaha guddiga amniga iyo arrimaha gudaha marka oo ajenda la samaynaya baarlamaanka la furaayo waxaa la keenaa guddiga joogtada la hor keenaa ajendadii ayaa meesha lagu ansixiyaa markaasa waxaa la horgeeyaa golaha oo golaha wakiilada gudaha ayaa la keenaa baarlamaanka dhexdiis ayaga la hordhigayo waa ansixinayaan haddii wax laga bedelayo iyo haddii wax lagu kordhinayo marka ajendihii lasku ogaa ayaa meesha wax laga bedelay anaa gacanta agta waxaan ku yidhi ajendaha laskuma ogeene gudoomiye markaas gudoomiyaha waa maqnaa xildhibaan uu noqday kursimaha madax waxaa joogay gudoomiyaha markaasa waxaan yidhi ajendihan isku ogen kan maahan anako xildhibaano badana ciidanaana nagu soo dalbaday xoogaana nooga saari weli iyadoona nooga hanjabay inana dilayo iyadoo muuqaal ah ayaa meeshii ayaa la heli karaa oo internet gudoonkii markaa meesha fadhiyey kusimaha ahaa ayaa ciidan nagu soo dalbaday marka baarlamaanku waa baarlamaan noocaas camaloo laiska haysto aan xur aan ahaynoo marka wuxuu rabo uu sheegi karin oo wuxuu rabo ka hadli karin oo ra'yigiisa uu dhiibini karin dee madaxweynahana markaas wuxuu u dhaqmayay si madaxweyne oo dictatorn asaga madaxweyne ka ah asaga gudoomiye baarlamaanka ah asaa maxkamad ka ah meesha marka dhibkaas ayaa meesha yaalay ayaana uga hadli karin haddii aad ka hadishid waxaa lagu leeyahay xasaanada laga qaada xildhibaano saddex xildhibaan ayaa waxaa ka hadashay arrimaha bulshada oo degaanadooda ka jiri saddexdii xildhibaan sharci darro ayaa waxaa looga qaaday xasaanadii oo xildhibaano kale lagu bedeli xildhibaanka shaqadiisa waxay uun tahay xasaanada laakiin xildhibaanada kale ka qaada soomaa
kooram la-aana laga qaaday xildhibaanka waxaa la rabaa marka kooramka markaas joogto waxaa laga rabaa in lixdan iyo shan qof ay ka qaadi karto xildhibaanka marka waxaa joogtay soddon iyo shan markaas maba kooramkana maba dhamaba marka intaa de marka haddii meesha adig aad joogtid sawirun aad isuka keentid oo photoshop aa ku samaysid oo tirahdid haddaba waa laga heli karaa internetka waagaas waa labaatan iyo lixdii waxay ahayd december labaatan sideedi december inay ahayd umale labada kun iyo labaatan iyo koodii labaatanka inay ahayd umale haddii laga baaro sawiraanta laga arki karaa inta xildhibaanoo meeshaas joogtay ay ceebkeed weli saddex jeera la bedelay saddex jeer waxaa laga qaaday screenshot oo tusinaya ina meesha kooramku aan joogin marka meesha waxaa waye dhaqankeeda saasaskaa marka baarlamaan oo madax banaan marka meesha ma leheen waayahay maxaa dhibaatooyin kale oo ka jira deegaanada koonfur galbeed si gaar ah xarunta kumeelgaarka hadda uu maamulka koonfur galbeed ka shaqeeyo ama ugu shaqeeyo ee baydhabo
arrimaha ugu weynaay meesha ka jira waxay ahayd horta caburinta saxaafadda iyo caburinta oo dadka muwaadiniinta ah caburintaoo siyaasiyiinta ka ra'yi duwan lafta gareen waxay ahaydoo gudiyo meeshan waxaa joogay saan kuu sheegay midowda musharaxiinta koonfur galbeed madasha samatibixinta koonfur galbeed iyo gudiyo kale ayaa meeshan joogay lafta gareen wuxuu isku dayey qof asaga ka ra'yi duwan inuusan kusoo degin baydhabo garoonkeeda ciidamada etoobiyaanka meesha jooga ayuu maxaa la yidhaahdaa waa taqaanaa qofka haduuba dee inuu saraakiishii wuxuu iskaleeshii laaluusha la baray nabad sugidii meesha keenay diyaaradihii ayaa la handadaya waxaa laleeyahay hebelkaas liiskaas ma soo qaadi kartid diyaaradda haddii aad soo qaadiin hawada ladinka celinaya intaasoo qof ayaa waxaa la sameeyey markay imaadeen diyaaraddii lagu soo celiyey mise markii horeba waxaa loo diidaya in ay aroboorka ay ka dhoofaan markii dambe waxay noqotay haddana gudaha magaalada idaacad dhan oo madax bannaan ma joogto waxaa jooga untan oo koonfur galbeed idaacaddii meesha ka hadasha waryahaas waa la xirayaa waa garta marka waxay noqonaysaa un haddii inaad hadashida rabtid inaad un kamerad caadiga iskaga soo dugtid oo idaacadaha xamara u soo dirtid sidaasoo lagu soo gudbiyo maogii warye oo meesha joogo inuu ku dhiigrido uu wax duubo ma jirin marka taliyaha qaybta meesha waa in adeerkiis oo lafta gareen waayo taliyaha qaybta asuu kuu adeegsanayaa nabad sugidda asaa keensaday marka ciidamadii dhanbu waxay noqday ciidamo oo asiga un hoos imaana oo ku miilmay oo maxaa la yidhahda amarkiis un ku shaqeeya intaasoo eedeyna u jeedinaysa madaxweynaha koonfur galbeed haddii lagu yidhi caddeynteeda keen ma haysaa diyaar ha Waa gartay.
haddeeran cadayni karaa maxaa la yidhahdaa oo oo maxaa la yidhahda wax aan ka hadlayo waa garta marka cadaymaha aniga keli maahan waxaad weydiini kartaa wariye ha- dad badanoo meesha joogo shacabka baydhabo meesha joogo oo aniga iga madax banaana weli ana hadda xildhibaan ahab siyaasiya aa tahaa lii dhihi karaa shacabka meesha joogo ayaad weydiini kartaa oo iga madax banaan oo waxa meesha ka jira kuu cadayni karaa oo amniga meesha siduu yahay marka waxaa rabaa amniga naftiisa hata in lagu dhiirini karo oo oo bulshada ay la shaqeeyaan marka mar haddii bulshadii iyo amnigii aan isla shaqaynaynin hay-adihii amnigi marka meesha waxaa ka imaanaya dee waxaa ka imaanaya vacuum oo amni daraa ka ka imaanaya waayahay sida aad sheegtay garoonka magaalada baydhabo caburi badan iyo in dadka lagu xanimaa sheegtay sida ognahana garoonkaas waxaa sidoo kale qayb ka ah oo dadka jooga ka mid ah eh, saraakiisha ciidamada etoobiya ee ka mid ah howlgalka admis maadaama xildhibaano xasaanad le aad tihiin saraakiisha ciidamada etoobiya ma la xiriirteen si arrintaa wax looga qabto maxayse idiin sheegeen
horta taas waxay ahayd intaan oo horta dib u heshiisiinta aan la gelin ayay ahayd aniga kula hadlaaya anoo hot- madowga musharaxiinta markay meesha imaadeen hotel horyaa la yidhaahdo anoo u socdo iyo saraakiil etoobiyaan iga celisay liigu yidhi meesha ma gelaysid oo lii handaday oo weli hata waxaa liigu yidhi haddii meeshanaad geshid xabadaa lagugu dhufanaya yaa ku dhahaya marka sarkaal etoobiyaan ah oo meesha joogi markaa weli haddii loo baado magaciisa haayaa wixiisa dhan aan sheegi karo Waa gartay.
oo dee hadda haydihii asaga quseeye oo atmis iyo waxaas dhan aan u gudbinay howlihiisa ayaa jira marka markaan kuleeyahay marka atmist way joogtaa marka atmist aya waxay noqotay ayaga dhan maahana dee saraakiisha waxaa ku miilantay waxaa la sameeyey in oo laaluush la siiyo oo meelihii laaluush ay qaataan saraakiisha amisom naftirkooda na- naftirkooda ha inay laaluush qaataan oo de marka sarkaalka hadduu qaato marka ninkan askariga waa la amraya un waxaan sameeya laleeyahay asaga wixii marka la amro inuu sameynaya marka wax uu- uu ku leeyahay ma lahan balse hadda marka dib u heshiisiinta la sameeyey madaxweynuhu imaaday ayaa marka waxaa la soo saaray inaan qof muwaadin ah oo dhoofayo aan u socdo baydhabo aan laga celini karin qofkii ka dhoofayna aan la xanibi karinoo waxaan la weydiini karin Haye.
marka dib u heshiisiinta say u dhacday waxa bes ah oo dib u heshiisiintaas ka hirgelay waa un isu socodka baydhabo iyo arrimaha ku saabsanaa ee celin dhoofinta iyo soo dejiska waa hirgaleen ha taas waa hirgeleen inuu hadda qofka muwa- qofka muwaadinkaa siduu rabo u tegi karaa waqtigu rabana uu ka soo tegi adiga hadda karaa xildhibaanaa tahay een, siyaasadda lafta kale aad baa uga soo horjeedaa baydhabo ma ka degi kartaa ha dabcan waaba xarunteydii marka yaa iga celinaya inkastoo hadda dee wax kasta iska dhici karaanoo balse hadda laakiin dib u heshiisiintii ayaa lagu cadeeyey inaan qof muwaadin ah waxa uu ahaadaba ha ahaado siyaasi qof kasta uu ahaado inaan la celini karin oo lagu xanibi karin meesha waa garta marka taas ayaa meesha taalo marka heshiiskaas ayaa la kala saxeexday siyaasiyiintii iyo markaas dadkii dhan ayaa meesha maxaa la yidhaahdaa ayaa lagu kala saxeexday marka taasaa kala celinaysa balse marka meeshaas waxaa ku jirta haddana dib heshiisiintaas ra'yi in oo la caburini karin saxaafadda iyo qofka kaleoo siyaasi ah hadli kara waa garta ilaa had laakiin taas way socotaa oo qofka siduu rabo uma hadli karo hadduu wax sheego aan ah, xukuumadda mise dowladda lafta gareen aan rabin qofki waa la soo bacay arrintaas maxaa u dhahday kan waay waa loo cagi juglayna waxaasaan kugu samaynayn ilaa hadda taas way jirta inkastoo laakiin qof aan loo xirin marka laakiin cagi juglaynta iyo maxaa la yidhaahdaa wixii cabsigelinti weli way socotaa waayahay madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ku eedeynaysaa in arrintaas oo dhan uu sabab u yahay sax maxaa ku kalifi karaa isleedahay in caburin uu sameeyo dad garoonka la hor istaago saxaafad sidoo kale la caburiyo maxay kula tahay in arrintaas uu ujeedkeeda ay tahay
koleyda soomaalidu waa xukun jeceshay xukun jecel un ay ka tahay marka wuxuu isleeyahay dee dadkan meeshan haddii ay yimaadaan muddo yaraad haysta muddadii yareed haddii ay ku dhammaato meeshan waa lakula qabsanaya qof kastana muddoxileedu wuxuu leeyahay afar sano sida uu dastuurka ku cad marka muddoxileedkaas haddii ay dhammaata marka qofkay ku xiran tahay iyo xildhibaanada markaas meesha joogaan inay dib u soo doortaan iyo in ay diidaan marka asaga wuxuu isleeyahay meeshan marka xoog ku hayso taasoonan suuragelaynin dee asaga markii horeba qofa ayaa joogay hortiis madaxweyne ka hore joogay si tartiib ugu baxay hoosha lagu wareejiyey asagan marka waxay ku wanaagsan tahay marka inuu sidii lagu wareejiyey uu ku dhiibo marka tii ma samaynin marka wuxuu bilaabay caburin qofkii shacab hadla in la xiro saxaafadda dee ka hadasha in la xiro xildhibaankii hadla in oo maxaa la yidhahdaa xasaanadda laga qaado aniga hadda kula hadlayo iyo toban kalo xildhibaano ah aan ka mid ahay waxaana naga jaray xaquuqdii aniga aan lahayn oo goonadii aan qaadanayna baarlamaanka muddo toddoba bilood maanan qaadanin mushaarkii mushaarkii ha aan qaadanayna waxa uuna nooga jaray dee asaga hadda wax aan ka dilina ma lahane wax aan ku samaynana ma lahane maxaad u hadasheenoo waxaan samaynay maxaad uga hadasheenoo waxaan oo takafalka awoodeedkana samaynay maxaad uga hadasheen keli ayaa na nooga sameeyey dib u heshiisiintan waxay ku jirtay in oo mishaarkaynana na siiyo sidii hore aan u qaadanayna gadoomiyaha baarlamaanka ayaa garawadeenka ahaa ilaa hadeer wuxuu leeyahay maanta ayaa ladin siinaya beriyaa ladin siinaya marka ma garanay asii lafta gare marka waxaa ka dhaceeya gudoomiyaha baarlamaanka waxaan sheegaya golaha shacabka ma gudbiseen in mushaar todoba bilood aanan qaadanin wuu ogyahay asaaba- asaaba ballanqaaday asaaba ballanqaaday adii sheega marka
inana siinayo ilaa hadeer kama- ilaa hadeer lagama hayo waxaa ugu dambeysay isbuuc ka hor ayaan anaga oo toddoba xildhibaan ah oo kuwa laga jartay ah, inta kale baydhabo ay jireen ayaan u tagnay wuxuu nagu yidhi wixiina waan kala hadalnay ani madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud aan kala hadalnay wixiina waa ladin siinayaa waad helaysaan haye ilaa hadeer kama hayno waxaan ku niri waxaad noo gudbinaysaa dee adiga haddii aad ninkii awoodaad u waysay madaxweynaha noo gudbi naftiisa oo xasan sheekh maxamuud waa garta wuxuu leeyahay haddaan balan idinkaga soo qabanaa beri balan idinkaga soo qabanaa ilaa hadeerna waxba lagama hayo waayahay kulamadii ka dhacay magaalada baydhabo ee dib heshiisiinta adi qayma ka ahayd
annaga q- nagama qaybgelin laakiin dee waxaan u ahaan un gogol fadhi marka waxa- in naga qeyb- qaybgeliyo waraaqa u qoranay markee annaga waana na dulmiyey xildhibaano waxaan ahayn markaas maxas- maxaa la yidhaahdaa gunadii laga goostay baarlamaanka annagoo ku jirnay qori lanoogu soo bixiyay nanagu handaday waa ladin dilayaa saraakiishii sidaas samaysay ilaa hadeer way joogaan waxba lagama qaadan ayagoo saas noo handaday annagoo xildhibaan xasaanad ah mushaarkooda waa qaadanahayana lagama goynin anigii oo xildhibaano oo xasaanad lahoo dad ii degaan matelaynana ilaa hadeer mishaar ma hayna gudoomiyaha waan u tagna waan weydiinay waxaan ku yidhi dib u heshiisiinaad samaysay saraakiisha anaga saas noo nooga hanjabtay waa idin dilaynana yidhi maxaa ka qabatay ilaa hadeer wax disbiliina laguma samaynin mishaar lagama goynin lama xirin maxkamad lama soo taagin sidooday u shaqaynayaan bari ka maalin haddii baarlamaanka inaan ku noqono waa lidin dilaadiyaa meesha ay taagan tahay waa garta maxaa ka qabanaysa arrintaas wuxuu jawaabuna siima lahan hadda beri hadda haddii aan ku laabano meesha dadkii meeshay joogaan haddii aan ku laabano marka waa idin dilaynaan dhan marka meesha dilun sooma imaanayo soo maxaa la yidhaahdaa un dilkii un soo meesha ma taagna anaga meesha xaruntahay waayo inaan taagno waa ku qasbanahay waa garta ilaa hadeer marka taa camal waxba lagama qabanin waa dib heshiisiintan ay ku jirtay
waayahay een, maxaa kaloo caqabado ah oo dhib- markasta kow caburinta iyo waxyaabaha kale aa sheegtay oo dhibaato oo hadda ka jira deegaanada koonfur galbeed marka la fiiriyo dhanka ciidamada iyo howlgalladii ee ka dhanka al-shabaab maadaama deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka ay ka socdaan koonfur galbeed ma aysan ka jirin maxaa caqabado hortaagan in howlgallo laga fuliyo jakarta taas su-aal aada u fiican waaye horta waxaa la rabaa gobolka mise maamul goboleedka waxaa ka mas-uul ah madaxweynaha ilaahay ka soko asaa ma- asaa mas-uuliyaddaas qaaday wixii ka soo sokeeyey waxaa weeyaan xukuumaddii baarlamaankii oo ku kormeerayay waxaas weeyaan marka madaxweynaha ayaa waxaa la rabaa bulshada uu wax u yahay inuu dhiirigeliyo oo howlgalkan diyaar loo noqdo maxaa la yidhaahdaa meel kasta uu tago al-shabaab hadda aniga waxaan ka soo jeedaa bakool bakool hadda s- laba degmo al-shabaaba gacanta ku haaya saddexda degmo kalena go-doonay ku jirta wax soo gala ma lahan waa garta tieglow waxaa weeyaane shabaaba haysta rabdhowr shabaaba haysta waajid iyo xudur iyo ceelberdina go-doon ay ku jiraan hadda xudur camal laba- saddex iyo toban sano go-doon ay ku jirta wax baabure ma soo gelin habeenada qaarna dagaala ka dhaco Ga- dagaala ka dhaca waajid sidaa iyo la mid gaari gaca- gaari dameer iyo waxaas lagu keena gaari dameerka waa la dilaa dadkii wadina waa lala dilaa raashinka waa la gubaa marka asagoo waxaas arkaya waxaa raba marka bulshadaas inuu kiciyo uu dhaha wixii halaska dha- halaska dhici marka qof gundina loo gargaara marka ninka u weynayba meesha hadduu u- u soconin dagaal shalay ugu dambeysay ayuu maxaa la yidhahdaa meel oo ayuu wuxuu ka sheegayey inuu al-shabaab sida keli oo inuu rasaaj uu sameeyey sidii keli oo al-shabaab looga adkaana ay tahay bas in la feeriyo macnaheed marka maxay ka dhigan taha waxaas marka inaan lala dagaalin waayo hindhaha un laga eego oo Waa gartay.
meesha la iska fariista hadda baydhawadaas oo xarunta kumeelgaarka ah shan kilomitr ma la dhaafi kara inaad tagtay maogi inta maanyamofolka ma u dhaafi kartid inta meel makuudo la dhaha ma u dhaafi kartid madaxtooyada meelahaasun aa lagu hareerisay shan kilomitr dhinacaas haddii aa u dhaaftid shabaab ay xarun ay u tahay marka asaga waxaa laga rabay waxaa la yidhaahdaa inuu bulshadii uu abaabulo waxaan kulii abaabulo marka asaga wuxuu ka fikiraa un inuun lagu- loogu soo gelin booskiisa marka dadka ay caburaan oon waddo loo soo maray aan la helin marka haddii waddada la furo siyaasiyiintii dhan imaanaya wax kasta imaanaya hadhow wuxuu isleeyahy waxaagaa lala qaabsanaya laakiin dee bahash hadda asayba ku timid wax uu haayo ma lahan marka ummaddii dhan marka asaa lagooyey marka waxay noqonaysaa un hadda ciidamadii oo in la howlgeli la rabay hadda qaybta lixdamaad guutidii sideedaad ayaa hadda waxaa la bedelay taliyaheedii Hey.
marka taliya cusuba meeshii la keenay taliyaalkii ayaa hadda meesha isku haysta saraakiisha meesha isku haysta waxaa la leeyahay maxaa la yidhaahdaa ciidamadii hadda is-horfadhiyo kii la bedelaya wuxuu leeyahay mal i bedeli kara kii kalena waa la bedelaya laleeyahay marka sarkaalka marka hore wuxuu ku yimid maxaa la yidhaahdaa magacaabidu ku imaaday wuxuuna hoos waa imaaday talis- waa taliyaha qeybta side- eh, taliyaha guurtida guuta sideedaad qeybta waay.
lixdanaad Haa. marka waxaa la rabaa wuxuu ku imaad asiga taliya daraawish maahan lafta gareena ma hoostaga lafta gareena marka asaga wuxuu leeyahay ciidamadan marka inuu isku didiro oo meesha oo oo huraysa inuu ka taga ayuu doonayaa marka hadda wuxuu sameeyey si uu meesha ay- inay nabad tahay aan looga arkin marka qabaa'iladii wuxuu bilaabay inuu midba gees loogu hadda bardaala waxaa laga sameeyey eh, maxaa la yidhaahdaa gole degaan reerkii meesha degnaa hadda waa isdagaaleen hadda ilaa iyo hadda lagu joogo labayo toban qof ay iska dileen shalay ugu dambeysay beesha eelaya is haysata Mhm.
oo beer iyo beerahooda lagu haystoo laleeyahay dowladdaa la wareegaysa marka hadda ugu dambeysay marka ciidankiyaa lasoo dhexgalay marka ciidanka mar haddii lasoo dhexgalo waa meesha ugu dambeysay oo dee gobolka mise wadanka lakala dagaalamayo marka taas waxay kutusaysaa inuusan diyaar u ahaanba marka in wadankan uu nabad noqdo uu ummaddii u horkaco marka waxaaban sida anaga maayda waxaan tirahnaa "Ga- gaalan fiijiya ee walanka dhimin yihin geela waa fiijinaya wax uga dhimin yihin marka aniga waan ka tagaya marka waxay is- wuxuu isleeyahay meeshan hasla horto Eh, khilaafka aad sheegaysa oo taliska qeybta eh, guutada sideedaad maxaa keena muxuu sal ku hayaa salka kulley ani waxaan u arkaa inay siyaasad ay tahay marka lafta gareen asaga wuxuu leeyahay dee ciidamo oo kolley asaga daacad u ah ayaa meesha jijooga marka wuxuu leeyahay ciidamadii adiga daacadda ku ah meesha haddii laga bedelo adiga meesha hodhow waa lagugu imaanayaa marka tii ayuu diidan yahay marka wuxuu isleeyahay marka talihii meesha la bedeliy oo diyaara ayu wuxuu leeyahay anaa ku difaacaye meesha joog marka t- taasna waxay noqonaysaa asaga wuxuu xukumaa uun ciidamada daraawiishta M- m- sned waxaa laga xukumaa gaashaandhigga xukuma B- booliiska federaalka hoos imaanayaan ciidamada dhan marka asluubta federaalka hoos imaanaya nabadsugid federaalka hoos imaanaya asaga bas ciidamada bas uu xukumo waxaa weeyaan eh, ciidamada oo daraawiishta marka ciidamadii oo eh, maxaa la yidhahdaa sned haddii ula dhaqmo sida ciidamada daraawiishta ayakana ay warkaas yeelaan dee kolley meesha waxaa ka imaanayan iska horimaad iyo dil hadda laba ciidano isku meel deganoo is horfadhiya maxaa ka falani kartaa marka ciidam haddana maxaa la yidhahdaa dadkii la rabay inay dhexgalaan oo dadkii oo joogay maxaa la yidhahdaa sida guddoomiyaha baarlamaanka camal asiga dee hadda dadka oo dib u heshiisiinta meesha ka soo sameeyo haddana markaa meesha ana hadlay waxaa lagu yidhi dee guddoomiyahina waa loo sheegay asaa arrintaas ku jira ilaa haddeerna koley wax ka soo baxay oo arrintaas xalkeedana kama maqlin marka hadda meesha haddii aan arrintaas laga gaarin waxaa dhici karta in uu dil iyo meesha dagaal xoogle uu ka imaado marka taasna waxay noqonaysaa arrin oo aada u xun